Wadada laamiga ah ee xiriirisa Dhuuso-Mareeb iyo Guriceel oo uu dhismaheeda gacanta ku hayo maamulka Galmudug ayaa laga sameeyay horumaro iyada oo hal kiiloomitir laami la saaray. Wadadan oo muhiim u ah isku socodka bulshada ku safarta ayaa waxaa dhisaya wasaaradda maaliyadda Galmudug, waxaana dhismahan lagu fulinayaa canshuurta laga qaado deegaanada Galmudug sida uu maamulku sheegay. Injineerada wadada dhisaya ayaa ka warbixiyay qalab cusub oo lagu soo kordhiyay dhismaha wadadan kaas oo ay sheegeen inuu dardar gelinayo hawshan. Injineer Qare oo ka mid ah howlwadeenada ayaa waxa uu ka warbixiyay halka laamigu uu marayo xilligan.
Si dardar leh ayay shaqadu ku socotaa. Halkan waxaan uga mahad celinaynaa qalabkan lagu soo daray nimanka bacalaha wasaaradda iyo qolyahan ganacsatada iyo gaadiidleyda. Waxay ku soo dareen qalabkii hore baaldoonsartan halkan ka muuqata oo noo fududeysay ciidda inay jabiso. Sidoo kale waxaa lagu soo daray gaari booyada oo boqol iyo labaatan fuusto qaada oo isagana ka qayb qaadan doona shaqadan iyo dardargelinteeda iyo fududeynteeda. Maantay meeshan hadda aanu joogno ilaa iyo meel shaqada laga soo bilaabay soddon kiiloomitir ayay ku dhowdahay shaqadu. Shaqadaas oo ah garaafit ama nooca la yidhaahdo carakaawada loo yaqaano waa xigi doona laamigii oo isagana haddeer macnaha loo diyaariyey meeshii la saari lahaa.
Dhibaato weyn ayaa horey loogu qabay wadadan oo bishii May ee sanadkan uu madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye dhagax dhigay dhismaheeda.